waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali waddankan australia asbuuc walba hal haweena ayaa ku dhimata gacanta nin ama ay saaxiib ahaayeen ama qabay ama qaba ama ay saaxiib markaasi yihiin dhibaato weynna ay ku tahay dalkan waxaa loo yaqaano domestic violenciga haddaba bulshooyinka kale ee soo galootiga ayaan laftigoodu arintan ka maqnayn si aan wax uga ogaano bal arintaas inay ka jirto bulshada soomaalida ee degan magaaladan melbourne ama australia guud ahaanteed ayaan waxaan wax ka weydiiyey afar gabdhood oo ku sugan magaalada melbourne waxaad codadkooda maqli doontaan waa koos ubax yaasmiin iyo sucaad barnaamijkaas oo dheeraana waa waraysigan waa qeybtii labaad weeye qeybta horena waxaad ka daalacan kartaan website-ka yaga waxaan weydiiyey bal doorka culummada markay noqoto xalinta ama marka laysku qabsado arrimo noocaas oo kalaa jawaabahoodiina sidan ayay ahaayeen
horta inta badan culimada haddii wax la weydiiyo waxa weeyaan leanna marka rag iyo dumarku inta badan isqabtaan raggu inta badan dalqada ayay soo horreysiiyaan marka waxaa jira faamiliyo ay marmarka qaarkood dalqado ay kaba dhamaadaan marka dalqadii baa naga dhamaatay dalqadii baa sidaa ku dhacday waxyaalahan la weydiiyo mooyaane wax kale inaan sheekada weli la weydiin baan umalaynaya anigu
doorka culummada haddii loola tago case ama maxaa la dhahaa rabshada qoyska laba qof oo isqabo waxaan aaminsanahay in waxaa layaha sidii laak sharciya oo diiniya laakiin wacyigelin badan ma jirto oo xagga communitygeena in looga wacdiyeyo because waxaa waaye culimada inay sameeyaan wacdiyaal badan inaan waxaan isifaana sida jirin qoyska kale raseelin marka xagga wacyigeliga waa ka horseeyaan laakiin waxay ku xaliyaan haddii dhibaato loola imaado sida diiniya waa gartay xilligan hadda lagu jiro oo dadku guryaha joogaan oo covid nineteen waqtigiisa lagu jiro arrimaha rabshada qoyska australia guud ahaan aad baa looga hadlaa inay badataa laga yaabaa dadka guryahay wada joogaan inkastoo bulshooyinka guud ee australia waxyaalo kalena ay ku jiraan oo laga yaabo ninka inuu khamro cabo dhibaata isbedesho laakiin soomaali ahaan ma inila tahay in wax iska bedelaan ama rabshada qoysku badatay xiliyadan hadda guryaha inta badan lagu jiro wallaahi horta dhibaatada waa iska jirtaa meel walba markii la fiiriyo marka inta xagga qoyska soomaalida waa un aday kuwa qaar way jirtaa yade kuwa qaar way jirtaa oo yacni oo drugs iyo waxaa faraha kula jiraan yani oo ku jiraan and then waxaas baa guriga markay la imaadaan because familiga wey waxaan kulli soomaaliya horta dhibka weyn nagu haysta waxaayo wax kasta waa la qarinaya wax alla wixii dhaca waa un qarsanayna wax laga hadlaayo maba jirto qofta dhibeysan hataa chance ay ku hadasho ama hataa haddee saaxiibteedii ama hataa familiga markay u sheegato dhibkeedii wixii banaankaa loo faafin marka kuwii kale oo dhibeysanna hataa they can't even share so wixii dhibka meesha ku jiro there is always opportunity a jira counseling and a lot of stuff that ma arta qofkii dhibka haayo ay u tegi karaan oo support ay ka heli karaan meesha waxaa subin lahay instead they'll just suffer at home regardless guriga unbay joogaan qof kasta wuxuu dhahaya horta sheyga waxaan yaabe dawaad ha sabarto dumarka badi waxaan ku dhahnaa hala sabro ani marmar sabarkaas qalada baa loo isticmaalaa because qofka hataa naftiisu kuwayna suu u sabray u sabraaya le ha hataa jaadka iyo dhibkan waxaan ku le hataa jaadka maxaa la dhahaa shishadan lacaba all this waa waxa dhibka keenaya qoska xaggiisa
waa gartay yaasmiin maxaad is leedahay qarintaas way way keentay maxaa loo qariya wallaahi qarinkan cudurkan hadda inta u yimi laba siba waa loo dhigi karaa dadna way ku faa-iideen oo maaragtay dumar badan way ku faraxsan yihiin in raggooda guriga joogo waxaa keenaya ragga iyo caruurtu hadday yihiin dad isyaqaana wax dhibaato oo qoyskaasi dhex yaala ma jiraan sababtoo a niman badanoo waxaa jira caruurta aan aqoon mashaakilku wuxuu ka yimaadaa caruurta iyo aabuhu markaysan isfahmi karin hooyadii waxay ku tahay caqabad inay xanuun dareemayso macnaha ilmihii ninka aada u dhashay iyo iyagii inaysan isfahmi karin iyadii ay ku dhex jirto laakiin aabo badan oo waxaa jira maaragtay caruurta fahamsan oo isagu la sheekaysta oo maaragta iyaga xataa markaa weydiiso ku dhahaya covid nineteen waxaanba ka qaadnayba maaragtay aabaheena waxaan aragnay mooq marka dadku iskuma jiraan familkuna waa kala qaybsan yihiin dad baa ku faraxsan cudurkan oo cudur ahaan uguma faraxsana laakiin aragtida xaaska oo odaygooda iyo maaragtay nagaanshaha guriga iyo inta uu u qabanayo maanta awal ma uusan samayn jirin waxaa laga yaabaa mooq maaragtay inay ku dareemeen dad kalena way jiraan dhahaya maaragtay waa yaa mar covidkan dhinac naga marsiiya soomaaliya u socday kuwaa waxay ku leeyihiin markuu bixi lahaa oo aan nafisi lahayn ayaa covid nineteenka dhacay marka dadna waxay ku faraxsanayeen inuu ka tago oo meelihiisa soo marmaro sababta gurujoogu dhib dhib buu ku yahay taasna waxaa keenaysa rag badan oo waxa jira ragga ku dhex jira oo dadka maaragtay fariista sida makhaayadaha oo kale meelahaas ku caweeya xoogaa guriga aada buu ugu adkaaday inay joogaan laakiin ragga kale oo shaqadooda iyo guriga u dhexayn jiray awalba wax macno weyna uma isi siyaadin lacag la-aan unbaa ku dhacday maahane macno weyn uma isi siyaadin cudurkan gurigooda aad bay ugu faraxsan yihin marka dadkii labay u kala qaybsameen ma garan so ubax haddaan weydiiyo just tusaale ahaan haddaad gabar leedahay gabar aad dhashay lagaa guursado subax intay kuu timaad doctora xalay wiilkii baanu isdagaalay oo dhowr dharbaaxo igu dhuftay maxaad maxaad samayn lahay hooyo ahaan
hooyo ahaan tbns xagga kuma noqonayo waana qalad
maxaa kula talin lahayd laakiin gabadhaada maxaa dhihi lahayd tallaabada xigtaa noqo tilaabada kula talin lahaa horta hore qoyska in la wax qofka qalad waa ka dhici karaa one time waxaan kula talin lahaa inaa aniga ama haddii raba inaa dhex galo dhex galo haddii kalena haddii ayaga falsisan karaan oo problemkada xalin karaan inay xaliyaan haddii isan xalin karina inay sheekadooda tagaan ama sharciga
ay intiina kale isla isla su-aal haddii gabdhaada kuu timaado ku tiraahdo odayga xalayto gacan buu ii qaada maxaa samayn lahaadeen wallaahi yaasmiin tayada ani haddaan ka hadlo gabadhaada hadday kuu timaado oo maaragtay dhibaato reerkeeda kaaga sheegato muhiimaddu waxa weeyaan inaad degdegto waa laga fiican yahay macnaha dhinaceedii waa aragtay way kuu sheegtay aniga ahaan waxaan samayn lahaa dhinacii wiilkana waxaan fiirin lahaa macnaha isaguna dhibaatada u sheeganaya sababtoo ah laba dhinac bay dhibku ka socotaa gabadhaada keliya ma aha maaragtay inaad tiraahdo gabadhaydii baa la dulmiyey laakiin anigu wiilkaan arki lahaa hadduu yiraahdo eeda macaan khaladkii waa dhacay maama ka raalli aho gabadhan waan ka raaligelinayaa waa isku dhamaatay muhiimaddu waxa weeyaan qof walba waa waa khaldamaa qofkaan khaldamin adduunka ma jira ma garan wallahi horta that's a very waa su-aal adag and because i have a daughter um, waxa waay horta first of all aniga waxaa aaminsan yahay before even marriage this should be discussed before marriage intaysan isguursanin in laga wada hadlo ha intii laga wada hadlo khilaafka qofka wuu dhacaa khilaaf kasta wuu dhacaa adigaba adig hooyada haddaa isdagaashay ma gacanaa u qaaday may aabbaha oo isdagaalaysa miyaa gacan u qaadaa may marka maxaa adig yaa ku siiya the right yani haddaan hanaaqaba qofkan waan dilaa ma u guursanin punching boxkaada intay noqoto mar alla markaa hanaaqdidba intaa gacan qaadid ma u guursanin jaceyl iyo wanaag iyo naxariis waa ahayd aa dhexdiini martay marka daawo gacan qaata qof kibir kibir waay iyo doqonnimaha ku geysa so aniga waxaan aaminsanahay maxaa la dhahaa he has to take accountability for his action horta waxa weeyaan actionkan anigu qaadi lahaa waxa weeyaan horta dhirbaaxadana iskama imanin oo waxbay ku timida dhirbaaxada dhanteeda la dhirbaaxay iskama iman laakiin waxbay ku timid marka wixii ay ku timid ayaan horta raadin lahaa markaan wixii helo ayaan dabeedna reerkii dhex geli lahaa laakiin horta waa inaan ogaado waxa dhirbaaxadan keenay marka hore inay iyadu qalad ka lahayd iyo inuu isagu lahaa kadib baan markaa dhexsaxaalin lahaa
laakiin wax kasta oo wax kasta oo khaladoo gabar gabadho ay samaysay marna lama sax ma noqon karto in la dharbaaxo soo maaha way yeelan kartaa qaladka oo iyadaa gasban kartaba dharbaaxadina lagu dhistay iyadaaba keensatay baaba dhici karta waxaba dhici kartaba inuu kama ugu dhacay baaba dhici karta si kastaba ha u dhacdee qofna ma la odhan karo qofkan waa siliim oo calishafa ma samayn karo qof walba qalad wuu ka dhici karaa iyadana wuu ka dhici karaa isagana wuu ka dhici karaa laakiin anigu waa raadin lahaa qaladkii wixii keenay dharbaaxada baan marka hore raadinaa kadibna waan xanin lahaa arrinkaas ka isaga anigoo meel la gaadhsiin kale gabar ama hooyo ama qoys wuxuu doona ha noqdee oo rabsho qoys loo geysto waxa aad kula talin lahayd inay inay sameeyaan guud ahaan soddon soddon elbiriqsi coos baan ku bilaabaya
horta qofka if horta zero waa intaa wacday zero zero zero boliiska because haddii aad og tahay your life is in danger aad og tahay yacni qofkaneet you ca- um, maxaa la dhahaa aan your mental ability hataa haddaa u gagsan karin even one minute intaa guriga dhex taagan tahay please call zero zero one uh, zero zero zero because from there waxay ku diraayin aan uh, aan west health ayago lagu diraya then waxaad helaysaa qof con- consult gareynayo emergency guri baa lagu diraya so there's a step to be done as soon as the police markuu imaado waxaa lagu siinaya intervention order qofkii baa guriga ama qofkaa guriga ka baxaya ninka hadduu yahay asagaa guriga laga bixinaya isla markii haddaa caruur badan aa leedahay guri aa dhex joogtid ama caruurta iskuolka iyo asagaa laga bixinaya because of covid nineteen waxay ka subiyeen uh, first priority aa laga dhigay straight away marka don't waxaan dhihi lahay do not put yourself in danger Waa- Haddii waa aad- waa garta waa garta khatar eh, eh, khatar ha ku sugnaan sucaad ana waan ku raaxsanaya horta
Een, aniga waxaan leeyahay een, een, maxaa la dhahaa fa- eh, family violencega in communitygeena laga wacyigeliyo especially ilmaha yaryar oo hadda soo korayo qoysaska noqonayo ilmaha isgursanayo in la een, education la siiyo inaa qofkan gacantaada wax kasta uu sameeyo isa taaban karin laba qof oo isgursadaa tihiin ilma isku dhalay hadal iyo communication waxina ku xalista hadday imaatana in shaqada qofkaas loo- loo- loola raacayo hadday naag noqoto hadday nin noqoto absolutely waa kasoo horjeedaa qof bini aadana inaa gacan qof kala saaro
Ye- ama yes.
maskaxda ka adiyeysa ama flaashla ka adiyeysa Een, taas horta waa mid la isku wada raacsan yahay oo gacantu absolutely horta waaba mamnuucba in qof bini aadana gacan loo qaado ilmo yaraa dhashay maaha moogtahay laakiin tan kale aan aniga soomaali ahaan aan dadka ugu wacyigelinayo waxay tahay hadda dilka ugu faraha badan wuxuu ka dhacaa ilmaha yaryar oo isguursada buu aada ugu badan yahay hadda gabdhihii yaryarka ahaa iyo wiilashii dagaalkooda hadda ma dhamaadan furiinkoodii waa uu batay taasna badana wiilal badan markii la wareysta waxay ku leeyihin waa iska caadi maxaa aabaheyga hooyaday waa dili jiray marka number one waalidka waaweyn inay iska ilaaliyaan wax kasta oo dhaca inay ilmahooda hortooda dhibaato macnaha labadooda u dhexaysa inay tusaan si futureka ilmahooda uu hagaago taasaan anu aaminsana ilmahaaga futurekooda waxaad ku hagaajin kartaa labadiina oo akhlaaqdiinu wanaagsan tahay akhlaaqda macnaheeda ma aha macnaha qof weyn baanahay akhlaaq ma lihi maaha dadkeenu aada ay maaragtay akhlaaqdooda u hooseysa sababtoo number one in la iska dhiso waayo akhlaaqda guriga aabaha iyo hooyada number one marka kadib caruurtaada waxay noqon kartaa wax kasta inay khalad yihiin ilmahaaga ku tarbiye inaan qof binaa xataa walaashood la dhalatay inaysan korkeeda taaban karin muhiimadu waa taa laakiin gabadha wiilku hadduu maanta gabar la dhalatay dilo tan kalena wuxuu u arkaa inuu dili karo waaba qabaa buu leeyahay maxaa walaashay baanba dili jiray marka kolley ha la is ilaaliyo insha allah biidnillah wixii dhibaato oo yimaadana inaan la qarsan oo la waco booliiska wixii intaa ka dambeeya sababtoo ah halis ayaa geli karta meeqa dumaraa hadda ku dhammaaday mise ayaa ku dhimatay lama tirin karo hadda aniga mar dhaweedan soomaaliya ka imi waxa weye saddex gabdhoodaa lagu dilay macnaha violenciga noocaas wax ka wax wax ka qabanayana ma jiro waa dhimatay allah u naxariisto wiilkii mag baa laga qaatay waa isku dhamaatay laakiin waddankan cid cid ma kaa qaadanaysa mala jeelkaa ku ureysa marka xaaladdu hadday xun tahay waxaan dhihi lahaa guriga xaaladda hala dejiyo haddii aad aragto inay xaaladaadu adag tahay booliiska waa
waa si garta lo- looga qabto wax waa Ha.
garta waa mahadsantihiin sh- eh, arrintan eh, domestic violence maanta kaad intaasaan kusoo gabagayn laakiin waxaan rabaa eh, ha- eh, sidoo kaleete soddon soddon ilbiriqsi qofkiiba maxaad is leedahay jaaliyadda eh, melbourne degan ama australia degan caq- oo soomaalida ah caqabada ugu weyn oo haysataa waa tahay maxaase laga bedeli karaa idinku soo gaabinaya dhibka ugu weyn oo bulshadeena haysta muxuu yahay ma mana ka hadlayno domestic violence eh, soddon soddon ilbiriqsi yaasmiin aan ku bilaabo
dhibta ugu weyn oo macnaha communitygeena haysta waxa weeyaan een, iyagoon isku kalsoonayn oo waxaad arkaysaa gabadhi maxay wax sheegataa anu waxaan aaminsanaha gabadhiiba wax sheegashadeedii waxayba qarinaysaaba dadkiiba igu maadsanaya dadkaa igu sheekaysanaya hebel baa igu caayaya marka xoogaa isdabagalka soomaalideena qofba qofka kale uu daga taagan yahay xoogaa in layska reebaan jeclaan lahaa een, qofkii walaalkaayo horumar gaara maasha allah ilaahay ha u siyaadiya adna allah ha ku siiyo maaragtay xoogaa ha ka xumaanin maaragtay qofka noloshiisa dadkii hadda soomaalidu waxay u bateen Waa garta.
inay noloshii bini aadamka ku mashquulsan yihiin Waa marka garta.
taasaan dhihi lahaa la iska reebo haye ubax
aniga waxaan aaminsanahay communitigan soomaalida xagga wacyigelinta inay aada iyo aada uga hooseeyaan hadday noqoto dhinaca walbo sidaada family balansiga dadka disabilityga sida qoysaska loola dhaqmo wax kasta oo bulshada ku dhaqanto wacyigelin ayaa horumar lagu gaaraa marka xagga wacyigelinta hadday noqoto xagga wadaadada hadday noqoto communitiga waa ka hooseynaa aada uga liidanaa waa garta sucaad dhankaas anika bismillah anigu yani waxaan odhan lahaa laakiin dadkeenu wa- iyo- waa arinta yaasmin sheegtay way isku wada maqan yihiin masalan haddii aan tusaale usoo qaato qof baa ilmo xanuunsanaya haysta magaceedii gabadhaa waa la ilaawaya ama reerka reerka ilmaha xanuunsanaya la odhanayaa qofkii cuqdad buu qaadaya umadiina wuu ka dhex baxaya waxna uma sheegin karo wixii dhibaa haysatay marka waxaan odhan lahaa waxyaalahaasoo dhan in iska daayo ilaahay ha lagaga yaabo oo maxaan ku rahdaye culimaduna wacyi wacyigelin badan ha ka sameeya waxyaalaha qaarkood waa garta coos ah, soddon elbirqsi ah ani waxaan dhihi lahay aan isbedelka wuxuu ka bilowdaa caruurta charity begins at home ay tira cadaanka isbedelka gurigu ka bilowdaa marka horta first of all cayda badan caruurtaan caynayno aada soomaali dhaqan ahaan ama aan habaarayno intaan ka dhaafno midii labaad haddii eh, generationka generationkan hore dhaqankii hore ay wataan laakiin generationkan dambe waa dhaqankan australiyaanka iyo dhaqankii way wereersan yihiin so maxaan u qaban karnaa maxaan ka bedelnaa haddii annaka maadaama aan role model u nahno maxaan iska bedeli karnaa dadkii meel kastaa laisku qabsanaa qabiil ahaata qoys ahaata waa waa laisku raran yahay since when kan ah, changeskaas uu imaan karaa haddii aan annaka respect iyo communicationka horta haddii aan lahaani karno as a community intaan meel fadhiisan horta ma hadli karnaa cause as simple as that way naga maqan tahay haddaa firis chineska haddaa firis hindida hindida hataa dagaal iyo way leeyihiin cast system laakiin ayagoo banaanka meel kasta isku qabsadaan ama iscayna ama xafiis kasta soomaali wuu taagnaana soomaali kale u haastaa ad arkaysaa waxaad maqlayseen waa codadkii koos ubax yaasmiin iyo sucaad oo aanu ka wareysanay arrimaha domestic violencega waxaa loo yaqaano ama rabshada ah, qoyska
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho